dhegaystayaal sidii aad warkaba ku maqlayseen allaha u naxariistee waxaa xalayto magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii weynaa ee soomaaliyeed cabdi tahliil warsame oo muddo ku dhow siddeed iyo toban sannadoodba xanuun u jiifay wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray allaha u naxariistay cabdi tahliil warsame wuxuu ahaa mid ka mid a fanaaniinta soomaalida kuwooda ugu magaca dheer wuxuuna fanka soomaalida iftiin udubdhaxaad u ahaa wakhtiyo kala duwan wakhtigii berisamaadka yuuna si weyn kaga soo muuqda fanka soomaaliyeed cabdi tahliil warsame oo muddo dheer ku xanuunsanaya muqdisho ayaa xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaana maanta lagu aasay gudaha magaalada cabdi tahliil warsame oo labaatankii sane lasoo dhaafaha bukaan socod ayaa waqtiyo kala duwan la ildarnaa xanuun sariirta uu la yaalay wuxuuna ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey mid sariirta ku ururay qoyskiisu ay la tacaalayeen qarannimada iyo fanka soomaalidu caanka ku ahaa cabdi muusen ka helin taageero dowladihii kala duwanaa dalka soo maray iyo bulshada soomaalida intuba cabdi tahliil warsame wuxuu lahaa heese cambaxay ka mid ahayd heesa jirjir khoodaama ugaaso onkod wardheer iyo heese kale waxaase heesaha waaweyn ee la khusuuso dadka soomaalidu yaqaanaan ka mid ahayd waan dhaliilo khafiisada iyo heese kale
dhankoodii way adkeen meel baanse dhaliilaya dhameen dhankoodii way adkeen meel baanse dhaliilaya waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay uma wadaa dhamii qaar baan dhaliilay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay uma wadaa dhamii qaar baan dhaliilay warqadaha dhambaalka dhan kastaba ka soo dhaca dhagar qabee waxaa jira aan isdhaafinayno miska dhigaanayaa jira warqadaha dhambaalka dhan kastaba ka soo dhaca dhagar qabee waxaa jira aan isdhaafinayno miska dhigaanayaa jira
cabdi tahliil warsame ayaa maanta lagu aasa muqdisho iyadoo eheladiisa ay qaar ka mid a fanka soomaaliya ka qayb galeen qabuuraha lagu aasayey gabar uu dhala cabdi tahliil ayaa si kooban u hadashoo sheegta aabbaheed inuu muddo xanuunsanayey inaa ilaahi raajicun aabbaheen allaha u naxariisto nin qaaliyuu ahaay nin wadaniyuu ahaay nin aan la koobi karinuu ahaay wuxuu dalka iyo dadkaba u qabtay ilaa haddana murtadiisii la maalaayo ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo ilaahay qabrigiisa waa saca uga dhigo sakaraadkasuu ilaahay u mootiy su-aasha akhrina allaa u mootiy waana u duceynaynaa abwaaniinta iyo fanaaniinta goobta jooga dhammaantood way qiiradaysnaayeen waxayna dareenkooda la wadaageen saxaafadii goobjoogga ahayd waa ka mid ka mid a abwaaniinta muddada dheer yaqaana oo hadlaya guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan khirsiduuh ayaa u sheegay warbaahinta in fanaanka soomaaliyeed muddo dheer uu ku xanuunsanaya muqdisho in cabdi tahliil uu ahaa oday fanka soomaaliya tabi doonaan iftiin udubdhaxaadnu ahaa fanka marka loo eego cabdi tahliil warsame oo ugu dambeyn maanta ku geeriyooda muqdisho raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna anigoo ku hadlaya magaca golaha abwaanada soomaaliyeed waxaan tacsi tiiraanyala u dirayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee alfanaan cabdi tahliil warsame shacabka soomaaliyeed meel kasta oy joogaanna waa uga tacsiyanayaa haddaan wax yar dul istaago cabdi tahliil inta aan ka aqaanno wuxuu ahaa fannaan soomaaliyeed wuxuu fankiisa ku bilaabay dhinaca magaalada boosaaso oo uu ka soo baxay kabacdi wuxuu ahaa fannaaniintii ka qayb galay tartankii heesaha hirgalay oo heesta onkod la yidhaahdo ayuu kaalinta koowaad ku galay kabacdi wuxuu ka mid noqday kooxdii danan ee ururka dhallinyarada soomaaliyeed kabacdina wuxuu ka mid ahaa hobollada waaberi wuxuu ifka uga tegey saddex iyo toban carruurah oo muxuu ahaa markay sarrifmeen ama wax ay wax sii dhaleen isgaaray ilaa iyo afartan iyo laba ruux innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuu dhuuntay ee ma dhimanaan leeyahay cabdi tahliil intuu jirnaa xanuunkii gaaray ilaahay ha ugu dembi dhaafo ilaa shirki carta laga soo baxay cabdi tahliil wuu jirnaa jiradiisu hadba heer ha ahaato inkastay ugu darreed sagaalkii sano ugu dembaysay marka waxaan leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo joogaan allaha u naxariistee fanaanka weyne soomaaliyeed cabdi tahliil warsame labaatankii sane lasoo dhaaf wuxuu ahaa bukaan socod hase ugu darnaatee tobankii sane ugu dambaysay cabdi tahliil oo ahaa fanaan qaran muusan helin taageeradu kaga baahnaa dowladihii dalka isku bedelay oo ugu dambaysa midda hadda talada haysa cabdulqaadir okey v o a muqdisho